الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال المؤلف رحمه الله المرتبة الثانية مرتبة درجة اللباد الإيمان وحا إيمانك اللي يراوي وهو إيمانكنا بضع وسبعون شعبة ودور تضبات قيبوت فأعلاها وحا أصر إذا قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد كنا واقع وأدناها shucabtaas waxaa u hooseeyana waa imaadat اlأdaa waa in qashinka laga qaado iyo wasaqda can اطariiqi wadada laga leexiyo wاlxayaau xishoodkuna shucbaة min aliimaani waa iimaanka gobol ka mid ah waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa usul aلaثa lilimaam maxamed bn cabdilwahaab annajdi raxmat ullahi calayhi gaar ahaan asalkii labaad ee usuushii saddexda ahaa arkaanulislaamkii ama maraatibtii islaamka waxaan sheegnay inay saddex martabo tahay diintu inay saddex martabo leedahay martabada koowaad maxay ahayd alislaamu wuxuuna yeeshay arkaan shan ah arkaantii shanta ahayd oo islaamka uu yeeshay iyo rugni walba daliilkiisii iyo sharaxaaddiisiina waa kasoo gudubnay waxaan gudagelaynaa maanta martabadii labaad oo al-iimaanu ah wuxuu yihi marka shiikhu almartabatu athaaniya martabada labaad oo diinta islaamku ay leedahay al-iimaanu iimaan waay aliimaanu waa iimaan iimaankuna luqa ahaan luqa carabeed markii la fiiriyo atasdiiqu waaye waa rumayn rumaynta la yidhaha iimaanka waxaas ma rumaysni ma imaansani ma rumaysni in badan dadku ka wadaan nabi yuusuf calayhi isalaatu wasalaam wiilashii la dhashay markii ay siyaan fiicnaan yeeleen adooga hadalladay kula hadleen maxaa ka mid ahaa wamaa anta bimuminin lanaa walow kunaa saadiqiin wamaa anta bimuminin lanaa adigu ma tihid mid hee na runsanaya walow kunnaa saadiqiina runba aan sheegna haddaan rabne laakiin adiguna runsamaysid waa ogyihiin beenay sheegayaan beenta waa lagu bartay marka waxay leeyihiin waa kasii hordhacayaan wixii la beeninahayo nabigu uu beeni lahaa nabi yacquubu hadalkooda waaba kasii hordhacayaan wuxuu leey wamaa anta bimuminin lanaa walow kunnaa saadiqiin waxaan ognahay inaad warkanaga aadan runsayn haddaan rabna run aan sheegne marka iimaanku luqatan waa maxay atasdiiqu waaye sharcanna waxaa la yidhaahdaa iimaanka tacriiftiisu waa ictiqaadun bilqalbi wa qowlun billisaani wa camalun e biljawaarix yaa la yidhahdaa ictiqaadun bilqalbi ictiqaadun bilqalbi waa qalbiga wax laga ictiqaado oo iimaanka anwaacdiisa waxaa ka mid ah wax qalbiga ku saabsan wa qowlun billisaani iyo wax carabka looga dhawaaqo cibaadooyinka carabka looga dhawaaqo dhan waan soo gudagelaa iyo wa camalun biljawaarixi acmaal laga qabto xibnaha laga qabto sida salaadda iyo waxa la midka iyo jihaadka iyo wa camalun biljawaarix yaziidu biaacati wa yanqusu bilmacsiya yaziidu biaacati iimaanku wuxuu ku kordhaa aacadu ku kordhaa ilahay aacadiisa waa ku kordhaa qofku markuu wanaag sameeya iimaankiisu waa kordhaa wayanqusu bilmacsiya macsidana waa ku nuqsaamaaho qofku markuu dambaababa iimaankiisu nuqsaana ku timaada markuu dambaababa iimaankiisu waa nuqsaamaa marka waxaan idhi iimaanku waxaa la yidhaha sharcan ictiqaadun bilqalbi wax qalbiga laga ictiqaado wa qowlun billisaani wa camalun biljawaarixi yaziidu biaacati aacada alla ku kordhaa wa yanqusu bilmacsiya almartabatu aaniya aliimaanu wa wahuwa iimaankuna bidcun wa sabcuuna shucba bidcun wa sabcuuna waa dhowr iyo toddobaatan gobol waay bidcun wa sabcuuna waa dhowr iyo toddobaatan shucba oo gobol waay oo qaybood shucbadu waa qaybaha qayb waay bidciguna waa maxay waa dhowrka waa dhowrka tirada saddexdana ka badan tobankana aan dhammayn bidci wa marka dhowr iyo toddobaatan dhowr iyo toddobaatan gobol wa yani wixii tobanka iyo udhexeeya labada tiro waaweyn toban iyo labaatan wixii udhexeeya dhowr ah marka bidcun wa sabcuuna waa dhowr iyo toddobaatan oo shucbah oo gobol waay dhowr iyo toddobaatan qaybood uu ka kooban yahay furuucdiisu dhowr iyo toddobaatan qaybood waay faaclaaha shucabtaas iyo qaybahaas qaybta u sarraydaahi faaclaaha qaybta u sarrayda qaybahaas qowlu laa ilaaha ila allaahu waa laa ilaaha ila allahu in lagu qowlo waay iimaanka qaybihiisa dhowr iyo toddobaatanka qaybood ah waxaa u fadli badan oo u darajo badan oo u sarrayda laa ilaaha ila allaahu yaa u sarraysa kelimad ilahay lagu caabudana waa kelimadda ugu fadliga badan laa ilaaha ila allaahu iimaanka ka mid taha welibana iimaanka kelimadda ugu fadliga badan waay kelimadaas ku dhawaaqeeda waa meesha ugu sarrayda iimaanka waadnaaha meesha ugu hoosayda shucabtaas iyo qaybahaas meesha ugu hoosaydahina imaadatul adaa waa qashinka oo iyo wasaqda oo laga wareejiyo cani ariiqi dhabbaha laga wareejiyo qaybaha iimaankana waxaa ka mid ah oo qofka samaynaya iimaankiisa daliilka u ah waddada wixii qashinoo yaalla in laga wareejiyo dhagaxii waddada yaal laga qaado qodaxdii waddada taalle laga qaado qashinkii waddada bacmadow ku jira ama qobmos iyo waxa lamida in waddada laga wareejiyo wax walboo dadka waddada dhiba dhaladii waddada ku jajaban in laga gurbiyo o laga aruuriyo wax walboo waddada yaalla oo qashin ah in laga qaado iimaanka ka mid taha iimaanka ka mid taha qowlu laa ilaaha ila allah buu iimaanka ma waxay soo gelaya qaybtii qalbiga ahayd mase qaybtii carabka ahayd qalbigana waa la raba in laga ictiqaado laakiin qowlun markii la dhawaq markii la yidhaha maxay soo gele carabkii soo gele waadnaaha imaadat ladaa can ariiqi waddada in qashinka laga qaadana maxay soo gele camalun biljawaarixi soo gele waalxayaau xishoodkuna shucbatun waa gabal oo min aliimaani iimaanka ka mid ah shucbatun waa gabal oo min aliimaani ka mid ah xayaau ma asalkiisu waa xaggee waxa qalbiga ku saabsan waa waa sifo allah subxaana wa tacaala dadka uu ku abuura qaarkood oo sifo fiican ah oo xumaanta ay ka ceeda iyo waxaa muru'ada aan u fiicnayn marka xishoodka saasuhuna shucbatun min aliimaani waay waa gabal iimaan ka mid a hadalkan shiiku ou keenay oo huwa bidcun wa sabcuuna shucba ah ilaa ilaa qowlihi walxayaau shucbatun min aliimaan ma hadal iska caadiya mise waa xadiis xadiis nabi waay oo saxiix oo saxiixa ku yaalla xadiis nabi oo saxiixa ku yaalla waa intaa dambe walxayaau xishoodkuna shucbatun min aliimaani waa gabal iimaanka ka mid ah qayb iimaan ka mid a wa arkaanuhu iimaanka arkaantiisuna sittatun waa lix wa arkaanuhu iimaanka arkaantiisa iyo tiirarkiisuna sittatun waa lix iimaankii waxaan soo marnay inuu dhowr iyo toddobaatan gabal yahay haddana halkan waxaa lagu yidhi wa arkaanuhu sittatun tiirarkiisu waa lix see laysku waafajinaa wax khilaafoo kama dhex jiraan furuucdiisa iyo qaybihiisoo dhan haddii laysku keeno waa dhowr iyo toddobaatan laakiin dhowr iyo toddobaatankaas asal maxaa u ay ku soo wada aruuraan lixdan rugni lixdan tiiray leeyihin lixdan tiira tiirar u ah oo asal u ah iimaanka wa arkaanuhu iimaanka arkaantiisa iyo tiirarkiisu sittatun waa lix kow an tu'mina billaahi allah inaad rumaydo iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa inaad rumaydo iyo wa kutubihi kutubtiisa inaad rumaydo iyo wa rusulihi rususha allah inaad rumaydo iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaama inaad rumaydo wa tu'mina bilqadari qadarka inaad rumaydo khayrihi kiisa khayrka iyo wa sharihi midkiisa shartaa lixdaas rugniyu leeyahy arkaanta iimaanku waa maxay hadii lagu yidhaha lixdan rugni waay qaybaha iimaankuna waa soo marno dhowr iyo toddobaatan qaybood waay laakiin dhowr iyo toddobaatankaas qaybood usuushooda asalka ahi waa lixdan waay ilaahayoo la rumeeyo malaa'igtoo la rumeeyo kutubtoo la rumeeyo ilaahay rususha ilaahay oo la rumeeyo yowmul aakhir oo la rumeeyo maalinta qiyaamo iyo qadarta oo la rumeeyo khayrkeeda iyo sharteeda waa lixdaas kow marka an tumina billaahi waay an tumina billaahi allah inaad rumaydo afar arrimood aad soo hosgeli dhowr marna waa soo marna afar arrimood aad soo hosgeli an tumina billaah ee maxamed arrintii koowaad maxay ahayd kow in la rumeeyo aliimaanu biwujuudi illaahi ilaahay jiritaankiisa subxaanahu wa tacaala tan labaad aliimaanu birububiyatihi subxaanahu wa tacaala in la rumeeyo ilaahay rabbinimadiisa ilahay keligiina wax abuuro keligii wax arsaaqo keligii wax maamulo cabdijabaar tan saddexaad aliimaanu biuluuhiyatihi subxaanahu wa tacaala in la rumeeyo ilaahay inuu keligii cibaado mudan yahay cid cibaado la mudanana aysan jirin qaalidow tan afaraad aliimaanu biasmaa'ihi wa sifaatihi in la rumeeyo ilaahay asmaada uu leeyahay iyo sifaadka ilaahay uu leeyahay tilmaamaha alla uu leeyahay subxaanahu wa tacaala afartaas shay maxay soo gudagelayaan aliimaanu billaahi afartaas mid ka mid hadii laga waayo aliimaanu billaahi kuma buuxdo kuwa waxaan idhi waa in la rumeeyo biwujuud illaahi subxaana wa tacaala ilahay inuu jiro inaad rumaydo wa haddaan alla inuu jiro aada rumaysnayn iimaankaadu waa been aad alla rumaysanahay leedahay arinta labaad waa inaad rumaydo rabbinimada ilaahay alimaanu birububiyatihi ilaahay rabbinimadiisa inuu keligii wax abuuro keligii wax arsaaqo keligii wax maamulo arinta saasoo dhan inaad aaminto ood rumaydo saddex waa inaad rumaydo alimaanu ee biuluhiyatihi subxaana wa tacaala ilaahay ilaahnimadiisa iyo inuu keligii cibaado mudan yahay waa inaad ictiraafto kuna dhaqanto haddii lagaa waayo iimaankaadu ka kaxwa tan afaraadoo ugu dambayda waa alimaanu biasmaai illaahi wa sifaatihi asmaada alleh iyo sifaatka alleh in la rumeeyo an tumina billahi intaa soo gudageli marka afartaas qaybood wamalaa'ikatihi an tumina billahi wamalaa'ikatihi ilaahay malaa'igtiisa inaad rumaydo ilaahay malaa'igtiisa inaad rumaydo ayadana maxaa soo gudagelaa afar arrimoodoo soo gudageli ayadana ayadana waxaa soo gudageli afar arrimoodoo soo gudageli arrinta koobaad waa maxay waa inaad rumaydo ayagana malaa'igta jiritaankooda aliimaanu biwujuudihim inay malaa'igtu jiraan qoom malaa'ig ilaaheeya oo ilaahay abuuray inay jiraan waa inaad rumaydo haddaad inkirto jiritaanka malaa'igta iimaankaadu waa ka kac iimaankaadu arkaantiisii waxbaa ka dhiman koo waa inaad rumaydo malaa'igta jiritaankeeda laba waa inaad rumaydo kii magaciisa la sheegay magaciisa inaad rumaydo kii magaciisa la sheegay magaciisa inaad rumaydo sida malagga la yidhaahdo malakul jibriil calayhi salaatu wasalaam kii magaciisa la sheegay inaad magaciisa u taqaano magaciisa u rumaydo inuu magacaas leeyahy inaad magaca barataa waajib maaha laakiin haddaad magacaaba baratood aqoonto waa inaad aaminto in malagaasu magacaas leeyahy waa laba soo maa saddex waa maxay waa inaad rumaydo tilmaanta wixii tilmaama oo ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igtiisa uu ku tilmaamay qaarkood ama kulligood tilmaantooda wixii la tilmaamay tilmaantiisa inaad ku rumaydo waayo sida malakul jibriil calayh isalaatu wasalaam nabigu calayh isalaatu wasalaam waa tilmaamay wuxuu yidhi sida alla u abuuray isagoo u abuuran laba maraan arko yidhi walahu sittu miati hee janaax lix boqol oo garab asagoo ku duulaa lix boqol oo garab leh lix boqol oo garab in malagaanu leeyahay tilmaantiisa ma taamase maaha waa inaad ictiraafto ood aamintood rumaydo malagka la yidhaha malakul jibriil tilmaamihiisu inay yihiin iyo sifooyinkiisa inay ka mid tahay inuu lix boqol oo garabuu ku duulo inuu leeyahay iimaanka malaa'igtay ka mid tahay meeqaan haynaa saddex tan afraad waa maxay waa inaan rumayno malaa'igta ilaahay qaybo ka mid ah oo loo sheegay shaqooyin gaaraha jira shaqooyinkaas gaara inay qabtaan waa inaan un rumayno malaa'igta ilaahay waxaa jira qaybo ka mid ah oo la yidhi hebel shaqadaasuu leeyahay hebelna shaqadaasuu leeyahay malag hebel shaqadaasuu leeyahay malag walba shaqadii loo xil saaray oo loo diray inuu qabto waa inaan anaguna rumayno sida malakul jibriil muxuu qabtaa waxyiguu xil saaran yahay malakul jibriil waxyiguu xil saaran yahay israafiilna buumka in la afuufo buum laga siiyo buumka markii dadku baaba'ayaan iyo markii dadka la soo saaraaba buumkaasuu afuufa malagga la yidhaha maalik muxuu xil saaran yahay khaasinu naar waaye waa malaa'igta naarta ahlu naarka ku cadaabta malagga mas-uulka u ah waay malagga mas-uulka u ah waay waa maalik malakulmowt muxuu xil saaran yahay nafta inuu gurbiyo nafta inuu aruuriyo xil saaran yahay marka malaa'igta ilaahay qaybihii shaqooyinka aslana shaqooyinka ay leeyihiin waa in loo rumeeyo waxaan idhi aliimaanu bimalaa'ikatihi waxa soo gudagelaya afar arrimood kuwo waxaan idhi waa inaan rumayno malaga malaa'igta ee jiritaankooda koo waa inaan rumayno labo waa inaan rumayno midkii magaciisa la sheegay magaciisa inaan rumayno midkii magaciisa la sheegay inaan magaciisa u rumayno saddex kii tilmaantiisa la tilmaamay sida malakul jibriil oo kale sidii loo tilmaamay inaan u rumayno afar kii shaqo loo sheegay iyo camal ou qabto inaan u rumayno shaqadii ohee loo sheegay oo uu qabanayay sida malakul jibriil iyo malakul israafiil iyo malaa'igtaas ilaahay uu tilmaamay oo shaqooyinka gaarka u sheegay inay leeyihiin oo ay qabtaan oo alla u xil saaro subxaanahu wa tacaala shaqooyinkaas inay qabtaan waa inaan annaguna aan ictiraafno intaas ma ka badi karnaa aad u badan tahay ahay marka afartaas arrimood waa in la ilaaliyo waxaana laga kaashan karaa kitaabka la yidhaahdo ibnu cuthaymiinka sharxiisa oo silsilataha sharaxa sharax fiican waaye ficnaaleed in isaga la akriyaa ficnaaleed riwaayadu fara badanaa ka buuxda laakiin xilligan waxaa moodaa inuusan munaasib ahayn waa la gaari doonaa haddii a la yidhahdo lakin waxaan isku dayaynaa waxyaabihii fawaa'iduhu ku jira in wax laga khulaaseeyo in laga soo khulaaseeyo oo lasoo koobo aa la isku daya haddii a la yidhahdo waxaan idhi aliimaanu billahi waxaa soo gudagalaa afar arrimood kow biwujuud illaahi subxaana wa tacaala ilahay jiritaankiisa iyo rabbinimada alle subxaana wa tacaala iyo ilaahay cibaadada inuu keligii mudan yahay iyo ilaahay subxaanahu watacaala asmaayo sifaad u gaara inuu leeyahay afartaasa aliimaanu billaahi soo gudageli aliimaanu bimalaa'ikatihina maxaa soo gudagala ayadana afar kale kow waa in la rumeeyo jiritaanka malaa'igta ilaahay laba waa inaan rumayno kii magaca leh oo magac loo sheegay magaciisa saddex inaan rumayno kii tilmaan leh tilmaantiisa inaan rumayno afar oo ugu dambaysa hee kii shaqo loo diray oo shaqo lagu magacaabay shaqadaas lagu magacaabay inuu qabto waa inaan rumayno shaqadaas lagu magacaabay inuu qabto waa inaan rumayno qaala wa arkaanu sittatun waa an tu'mina billahi allah inaad rumaydo wa malaa'ikati inaad rumaydo qaybaha dambe mar galaan gelayna haddaa leeyahay sabtigaan gelayna maanta waxaan qaadanay almartabatu athaniya oo aliimaanu ah iimaankana waxaan idhi luqatan waa maxay التصديق واي وحان دليل وما ك... وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين آه... شرعا نواه محي اعتقاد بالقلب قول باللسان عمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية شرعا نواكاس وايه ما غيب وضوء سماه بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وهي أركان تسوى ماغو واللح أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره لكن لحدا محافظ ذا جلهد حيلايك ورقة وعلمية لحدا في قدر جلهد هذه لحدا اللي يقدر قلو culum fara badan ku wada jirta laakiin annagu afarta waa un tirinaa kaliya korkaan ka dareerinaa koo waxaan nidhi marka aliimaanu billahi waxaa soo gudagelaya afar arrimood aliimaanu biwujuudi illaah ilaahay jiritaankiisoo la rumeeyo aliimaanu birububiyatihi ilaahay rabbinimadiisoo la rumeeyo aliimaanu biuluuhiyatihi ilaahay inuu keligii cibaado mudan yaho la rumeeyo iyo aliimaanu biasmaa'i wa sifaatihi sifaadka alle iyo asmaadiisa in la rumeeyo aliimaanu bimalaa'ikatihina waxaa soo gudagelayaa nidhi afar arrimood ama afar shay koow in la rumeeyo jiritaanka malaa'igta laba in la rumeeyo magacii kii magaciisa la sheego magaciisa saddex kii tilmaantiisa la sheegay tilmaantiisa in la rumeeyo afar kii shaqo loo sheegay shaqada uu qabto in la rumeeyo intaas ma wax dhib badanaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam wabillahi towfiiq